alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waxaa inoogu dambeeyey fasalkii ku saabsanaa qur-aanka kariimka ah iyo ahlu sunnuhu waxa ay ka aaminsan yihiin waxaynu soo marnay qur-aanku inuu kalaamkii ilaahay yahay munazelna yahay makhluuqna aanu ahayn waxaynu soo sheegnay waxa u daliila inuu kalaamkii ilaahay yahay iyo waxa u daliila inuu munazal yahay iyo waxa u daliila inaanu makhluuq ahayn intaba waxaa kaleynu soo sharaxnay cibaarada salafku ay idhaahdaan minhu badaa wa ilayhi yacuud waxaa looga jeeda ee macnaheedu noqonayo waxaa kaloo sheekhu aada ugu soo nuuxnuuxsaday qur-aankan kariimka ah inuu ka kooban yahay suurado iyo kelmado iyo xuruuf inuu ka kooban yahay buu aada iyo aada ugu soo nuuxnuuxsaday sidaynu soo tilmaannayna waxaa jira bacdu ahli lbidac oo ashaaciradu ay ka mid yihiin oo yidhaahda qur-aankan kariimka ah ee masaaxiifta ku qorani ma aha hadalkii ilaahay qudhiisii ma aha waa cibaaratun can kalaam illaah hadalkii ilaahay baa laga cabira waxay qabaan hadalka ilaahay waa kalaam nafsaani ah xaraf iyo sawt midna ma leh cidina kama maqli karto ee hadalkii ku qumay daatada ilaahay jala wacalaa ee nafsaaniga ahaa ayaa la cabiray qur-aankani markaa hadalkii ilaahay qudhiisi maaha waa kin waa mid laga cabiray weey yaa cabiray baa la yidhi qaarba meel bay ku dhufteen qaar yidhaa nebi moxamed baa cabiray sala allahu calayhi wasalam iyo qaar yidhaa malakuljibriil baa cabiray iyo qaar yidhaahda lawxulmaxfuudka ilaahay jala wacalaa uu ku abuuro halkaasaa laga soo dejiyey iyo qaar waxyaabo kale yidhaahdaba waayahay kalaamka noocaas ah ee sawtka iyo xarafka la diidaya waa kalaam aada u baila waa madhab baila weeyi ahlulcilmiguna aada iyo aad bay u radiyeen waxaa jira sheekh la odhan jiray abu nasr alwaaili oo sunni ahaa afar boqol iyo afar iyo afartanki hijriga dhintay ayaa wuxuu alifay kitaab laydhaa alraddu calaa man ankara alxarfa wasawt ayuu alifay oo kitaab la daabacay aadna u muhiimo weeye abu nasr alwaaili asijizi alraddu calaa man ankara alxarfa wasawt culimadii hore uu ka mid ahaa sheekh muxadithana u aha waxaa kaloo jira kitaabka laydhaa tisciiniya ee sagaashanka weji uu ku sheegayo sheekh islaam raxmat ullaahi calayhi waxa wejiyada badidooda uu ku radiyaya alkalaam annafsaani kalaamka nafsaaniga ah buu ku radiyaya badidooda sida awgeed baa ibnulqayim uu yidhaahdaa nuuniyada tiscuuna wajan buyinat butlaanuhu acnii kalaama nafsi dilbutlaani tiscuuna wajhan buyinat butlaanuhu acnii kalaama nafsi dilbutlaani waxaa laga caddeeyey sagaashan wejibaa baatilnimada kalaamka nafsaaniga ah ee ashaacirada iyo kulaabiyada iyo maaturiidiyadiiyo ay sheegtaan laga caddeeyey waay meelahaasaa markaa insha allahu tacaala loola noqon doonaa shubahaadka ahlulbidacu baabka kalaamka ay soo arooriyeenna iyo jawaabtoodana biidn illaahi tacaalaa dib baynu u dhiganaynaa si kolba aynu masaa'ilka qaar u sheegno qaala almualifu raximahu llah faslun ru'yat lmu'miniina lirabbihim yowma alqiyaama waalmu'minuuna dadka mu'miniintaahi yarowna way arkayaan rabbahum rabbigood fi laakhirati aakhiro dhexdeeda ayay ku arkayaan biabsaarihim indhahooda ayay ku arkayaan wayasuuruunahu way soo ziyaaranayaanoo wayukalimuhum uu la hadlayaa wayukallimuunahu iyaguna way la hadlayaan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waayahay wujuuhun wejiye yowmaidin maalintaasi qiyaame naadiratun ay bahiyatun mushriqa waa mid werhwarhaysoo dhalaalaysa weeye ilaa rabbihaa rabbigeed inta ka ahaatay baanay naadiratun eegaysaa ay tanduru ilaa rabbihaa bialbaasira indhaha ayay rabbigood ku eegayaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi kalaa inahum kalaa ay xaqan dhab ahaana inahum iyagu kuwa xaqa beeniyey can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo weeye can rabbihim rabbigood yowmaidin maalinkaasi qiyaame waa laga xijaabayaa oo ma arkayaan qaala falamaa xajaba markuu ilaahay ka xijaabay ulaa'ika kuwa gaalada ah ee xaqa beeniyey ay can ru'yatihi aragtidiisa fii xaali sukhti markuu u cadhaysnaa dalla wuxuu tusiyey calaa ana almu'miniina in mu'miniintu yarownahu ay arkayaan fii xaali ridaa markuu raallida ka yahay dee mu'miniintii waa ka raalli oo way arkayaan bay noqonaysaa wa ilaa haddii kale lam yakun ma ahaan ma ahaadeen baynahumaa dhexdooda farqun farqi uma dhexeeyeen hadduu gaalada iyo mu'miniinta labadaba iska xijaabayo wax farqi uma dhexeeyeen waaya wa qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalama inakum tarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar inakum idinku tarawna waa arkaysaan rabbakum rabbigiin kamaa tarawna saa u arkaysaan oo kale haada alqamara dayaxan laa tudaammuuna isku dulmii maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa isku dulmii maysaan xadiidun saxiixun muttafaqun calayh xadiid saxiixoo bukhaariiyo muslim ay isku waafaqeen min xadiidi jariir ibni cabdillaah radia allaahu canhu ardaah masalada halkan mualifku uu ka galay waa masalada ku saabsan aragtida ilaahay jalla wacalaa aakhira dadka mu'miniinta ay arkayaan masaladaasi kitaabkii horena waynu ku soo marray kutubta caqaa'idka o dhanna way ku taallaa waayo waa waxay ka mid tahay masaa'ilka ahlulbidaca barh ka midii ay ku khilaafeen ahlu sunnaha oo uu ahlu sunnati waljamaaca waxay rumaysan yihiin ilaahay jalla wacalaa dadka mu'miniinta inay aakhire ku arkayaan waxay ku arkayaan fii carasaati alqiyaama waxaa kaley ku arkayaan fi ljanna arrintaana waxay u deliishadeen ahlu sunnuhu nusuus fara badan oo qur'aanka iyo xadiidka iyo ijmaacii muslimiinta intaba laba ay u deliishadeen waxaa qur-aanka ka mida ay u deliishadeen aayadda mualifku uu soo arooriyey wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiya maalinkaasi qiyaamo way iftiimayaan rabbigeed baanay eegaysaa marka aayadda waxaa laga qaadanayaa dadka mu'miniintii inay rabbigood arkayaan aayaddaana waxaa ku sugan nadarkii naadira bidaa waxaa lagu gudbiyey ilaa ilaa ayaa lagu gudbiyey nadarkii nadarkii marka nadarka ilaa lagu gudbiyo waxa weeye macnaheedu annadaru bilbaasira indhaha in wax lagu eego ayuu noqdaa marka nadarkii ilaa baa lagu gudbiyey weliba wejiyadii baa loo tiiriyey oo halkii indhuu ku yaallayna halka wax lagu arkaa waa indhaha indhuhuna wejiyaday ku yaalaan wejigiina waa loo tiiri marka marka nadarkii ilaa lagu gudbiyey wejigii oo halkay indhuhu ku yaalleenana loo tiiriyey wax sheegaya inaan sidaa loo jeedinna hadalka laga madhnaysiiyey waxay taasi ku caddahay inay indhahooda ku arkayaan rabbi jalla wacala axaadiituna taa way sii caddaysa aayadda labaad waa aayaddaa mualifkuu soo arooriyey kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun dhab ahaan kuwa xaqa beeniye gaalada ah maalinkaasi qiyaame ilaahay waa laga xijaabayaa ma arkayaan waxay salafku aayaddaana ka daliishadeen muminiintu inay rabbigood arkayaan oo gaalada uu u cadhaysan yahay markuu iska xijaabay waxay taasi tusaysaa muminiinta uu raallida ka yahay inay arkayaan haddii kale dee labada farqi uma dhexeeyeen oo haddii macnuhu aanu ahaan lahayn ee gaalada ilaahay waa iska xijaabayaan ma arkayaan oo taa wuu ku ciqaabayaa laakiin muminiintu way arkayaan oo labadaba uu iska xijaabayo dee sheegista iska xijaabista gaalada faa'iida kumay jirteen soo maha haddii labadaba uu iska xijaabayo labada midnaba aanu arkay gaal iyo muslimka maxaa waxa weeye maaragtay si gaara loogu sheegay iska xijaabista gaalada ani si gaara looma sheegeen mar haddii ilaahay yidhi kuwii xaqa beeniye gaalada ahaa ee uu cadhaysnaa won iska xijaabayaa muminiintii inaanu iska xijaabayn ee arkahayn bay taasi tusaysa sidaasaanu inoo sheegay ibnu qudaama raximah ullah ibnu qudaamana istidlaalka noocaasa waa looga horreeyey oo a'immadu saasay ka deliishan jireen sida awgeed baa alimaamu shaafici macnahaasi ayuu aayadda ka deliishaday oo wuxuu ihi xaakim waxa weeyaan marka xadaana alasamu qaala xadaana arabiic bnu sulaymaan qaala xadartu muxamed bnu idriis ashaafici waqad jaءathu ruqcat min asaciidi fiiha ma taqulu fi qowli اllahi caza wajala kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun qaala lama anxajaba haulaai fi sukti kana fi hada daliilu cala ana wliyaahu yarawnahu fi اrida aharkaasi alimaamu shaafici waxaa ka wariyey markaa ardaydiisii sida arabiic ibnu sulaymaan iyo musani iyo asaniid saxiixu aharkaasi kaga soo arooray weliba intaa wuu ka sii dheeraa waxaa lagu yidhi alimaamu shaafici waxaad ka warantaa aayadda ah warqad baa u timi ay ku qorantay su-aal macnaheedu yahay aayaddaa ka waran kolkaasuu yihi ilaahay markuu iska xijaabay kuwa uu u cadhaysan yahe gaalada ah waxay tusinaysaa taasi muminiintu raallida ka yahay inay arkayaan oo aanu iska xijaabahayn hortii a'imadii ka horeysa alimaamu shaaficina saasay ka deliishadeen iyo kuwii ka dambeeyeyba waaya aayadda saddexaad ee loo deliishaday waa liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada kuwa wanaagsani waxay leeyihiin alxusnaa ta wanaagga badan oo jannada ah waziyaada iyo dheeraad dheeraadkaa sidii xadiidkii suhayb ee saxiixa muslimka ku yaalay uu tilmaamayey wuxuu rasuulku ku fasiray sala allahu calayhi wasalam annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim eegista wejiga ilaahay jalla wacala ay mu'miniintu arkayaan ee eegayaan ayuu ku fasiray waxaa kaloo laga deliishaday aayadda kale iyaduna afraad ee ku taalla suuratu almutafifiin qudheeda yacnii aayadda afraad ee loo deliishaday waxay ku taalaa suuratu lmutafifiin cala alaraa'iki yanduruun sariira dushood ayay ka soo eegayaan cidday eegayaan lama sheegin case ahlulcilmigu idhaahdeen cidaha ay eegayaan waxaa ka mida rabbigood jalla wacalaa sida adilada kaleba ay tilmaamayso waxaa kaloo loo deliishaday lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid waxay leeyihiin oo jannada dhexdeeda ay ku leeyihin wax kastoy doonaan dheeraadna weliba waanu ahaynaaba alla yidhi jalla wacala masiidka jamaaca min asalaf waxay ku fasireen aragtida ilaahay jalla wacala dadka muminiinta ay arkayaan aayaadkaasoo dhammi waa u daliil sidoo kale laba aayadood oo ahlulbidacu ay u deliishadaan ilaahay inaan la arkahayna ahlu sunnu way ka jawaabeen aragtida ilaahay la arkayana weliba waabay kala soo baxeen oo way u deliishadeen haddii labadaa lagu darana toddoba aayadood bay noqonayaan weliba adilada ama aayaadka sheegaya liqaaga iyo la kulanka ilaahay jala wacalaa oo aayado badana iyaga qudhooda markaa waa laga daliishan karaa ilaahay aragtidiisa sida taxiyatuhum yowma yalqownahu salaam wa acadda lahum ajran kariiman iyo wixii la mida xagga axaadiidta marka la eego axaadiidta ku soo aroortay waa axaadiid mutawaatira weeye oo aada iyo aada u badanoo si cad baa rasuulka loo weydiiyey sala allahu aleyh wasalam kamaa fii saxiixayn ilaahay ma arkaynaa kolkaasuu rasuulku weliba sii cadcadeeyuu sii adkeeyey dayaxo afar iyo tobnaada sooma aragtaan aragtidiisa miya isku celcelida cadceedda oo maalin oo waxa weeye daruuri aanee ka sokaynoo saafi samadu tahay sooma aragtaan ilaahay saasoo kalea u arkaysaa si cad baa u arkaysaa waa mutawaatir xadiidta ku soo aroorta horena waynagii taa usoo bayaaminay oo suyuudi waa ka idhaahda markuu jamcinayo axaadiidta tawaaturta qaar ka mida mima tawaatara xadiidu man kadab beytka yaa dusha ka akhriyaya man yaqra'u lana ya ikhwan mima tawaatara xadiidu man kadab fadalu man yukmilu yaa dhammaystiraya mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilahi beyta waxtasib waman banaa lilaahi beyta waxtasab haye wa ru'yat shafaacat walxawdu wamasxu khufayni wa haadii bacdu waayahay had iyo jeer abyaadda noocaasoo kalea waa la qaybaa waayo way soo noqnoqdaan baabkan imika waynu ku sheegaynaa baabab kalena beydkaasi wuu ku soo noqonaya waay wuxuu idhi waxale markaa imaam suyuui baa iska leh mima tawaatara xadiiu man kadab man kadaba calaya mutacamidan waa xadiikaasuu tilmaamaya wuxuu ka mid yahay axaadiidta tawaaturtay iyo waman banaa lilaahi beytan waxtasab xadiikii man banaa lilaahi beytan man banaa lilaahi masjida ama man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna waa xadiidkii sheegaya macnaha noocaas wa ru'yatun iyo ru'yada yani waa axaadiidta ka waramaysa buu leeyahy ru'yat lmu'miniina lirabbihim fi laakhira muminiintu rabbigood inay aakhira ku arkayaan waay shafaacatun waa axaadiidta shafaacada ka waramaysa shafaacada rasuulku dadka ahlulkabaa'irka u shafaaco qaadayo wlxawdu axaadiidta xawdka ka waramaysa darka rasuulka wamasxu khufayni iyo almasxu cala khufayn axaadiidta ka waramaysa wa haadii bacdu tanina waa badh ee bacdu maa tawaatara waxyaabaha tawaaturay badh ka mida weeye aan buuri marka axaadiidta ku soo aroortay mutawaatir weeyi ahlulcilmiga caddeeye waxaa ka mida shaykhulislaam raxmat ullaahi calayh waxay qoran hadal dheeroo uu ku sheegayo masaladaas iyo maaragtay ru'yada guud ahaan uu aada ugaga waramayo oo wuxuu uhi wainama almuhimu aladii yajibu cala kuli muslimin ictiqaaduha ana almu'miniina yarawna rabbahum fi daari alaakhirati fi carasaati alqiyaamati wa bacda ma yadkhuluuna aljanna cala ma tawaatarat bihi alaxaadiidu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam cinda alculamaai bاlxadiid فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر فإن كان مما لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد البلوغ له فهو كافر ولا حديث ولا آثار في هذا كثيرة مشهورة قد, دو قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدار قضني ولأبي النعيم وللآجر وذكرها المصنفون في سنة كمن بضة واللالكائي وابن شاهين وقبلهم عبد الله بن أحمد بن, أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم وغيرهم وخرجها أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن وغيرهم هذا الكادر oo uu ku tilmaamayo axaadiidtaasi inay tawaaturtiyo weliba masaa'il kaleo ru'yada la xidhiidha ayuu leeyahay shaykhulislaam raxmat ullaahi calayh majmuucu lfataawa mujalladka lixaad afar boqol toddoba iyo sideetan afar boqol toddoba iyo sideetan baad ka muraajacayn karta ibnulqayim qudhiisuna wuu sheegay oo waa ka idhaahda wayarawnahu subxaanahu min fawqihim nadara alcayaani kama yura alqamaraani hada tawatara can rasuuli illaahi lam yunkirhu ila faasidu liimaani inay tawaaturtay arrintaasoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam si mutawaatir ay uga soo aroortay ayuu sheegaya wakadalika alxaafid ibnu xajar baa tilmaamay oo wuxuu fatxulbaariga juska sideedaad saddex boqol iyo sideed iyo konton ku yidhi watawaatarat alakhbaaru annabawiyatu biwuquuci hadihi aru'ya biwuquuci hadihi alru'yati lilmu'miniina fi alaakhira wabiikraamihim biha fi aljanna walaa istixaalata fiiha fawajaba aliimaanu biha gaar ahaan tafsiirka suurat alacraaf kitaabu tafsiiro min saxiixi albukhaariya baa tegi tafsiirka suurat alacraaf baa tegi waxa weeye lan taraani walaakin indur ila aljabali aayadda iyo meelaha markuu sharaxayo ayaad insha allahu tacaala hadalkiisa ka eegi doontaa ahlulcilmi badan oo kale uu ka mid yahay ibnu abilciz oo shaarixu taxaawiya ahina wuu soo raray marka axaadiidta ku soo aroortayna waa mid mutawaatira weeye qacan xadiidkan inoo yaallaa ka mida xadiidka horena waynu usoo marree waxaa ku soo arooray laa tudaamuuna waxa lagu wariyey laa tudaamuuna in la idhaaho miimka la khafiifiyo laa tudaamuuna haddii la idhaah miimka aan la shadin macnihiisu waxa weeye isku dulmi maayaanoo min adaymi baa laga keenay min adaymi daymkuna waa dulmiga markaa ay laa yalxaqukum dulmun fii ru'yatihi weeye aragtidiisa dulmi idinku soo gaari maayo waxaa kale oo markaa la wariyey laa tadaamuuna laa tadaamuuna in la idhaaha miimka in la shado miimka haddii la shadana tada in la kordhigaa way bannaanto laa tadaamuuna la idhaah waana min bacdi min baabi xadfi ixda taa-in weeyaanoo labadii ta-ood baa mid xadfan tahay waayahay oo macnuhu wuxuu noqonayaa laa tadaamuuna ay laa tatadaamuun isla markaa taadoo la godana marka miimka la shadayo qudheeda waa lagu wariyey si kastaba ahaatee miimka markaa la shidee laa tadaamuuna la idhaahdo macnuu wuxuu noqonayaa min atadaami baa laga keenay man min adami waana cidhiidhigi iyo isdixaamka weeyi laa tadaamuuna isku cidhiidhi maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa iyo laa tudaamuuna isku dulmii maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa xadiid kalena waata ku soo aroortay laa tudaaruuna iskuma dhibaysaan waxaasoo dhammina waa isku wada macnoo si cad baa ilaahay jalla wacaala u arkaysaan waxaa kaloo sheekhu uu ka hadlay kamaa tarawna kaaftaasuu doonayaa inuu ka hadlo wuxuu ihi wahaadaa kani xadiidka ku soo arooray tashbiihun liru'yati biru'ya waa aragtida oo aragtida lagu shabahayo weeye laa lilmar'iyi bilmar'iy ka la arkaayo ka la arkaayo lagu shabihi maayo oo macnihii ilaahay jalla wacalaa oo aakhiro lagu arkaayo iyo dayaxan iyo cadceedda la ysku shabihi maayo waayo dayax iyo cadceeddu makhluuqaadka ilaahay bay ka mid yihiin wallaahu laysa ka milihi shay ilaahayna wax la midi ma jiro marka cidda la arkaayo la ysku shabihi maaya aragtida aragtida lagu shabahaya oo dayaxoo afar iyo tobnaad oo cadda needhiya sidaa qof waliba uu u arko ee aragtidiisa uu uga bogto iyadoona laba isku riixin labana isku dhibin labana isku cidhiidhiyin cadceedda oo hadh cad ah oo wax daruuri aanay ka sokaynin sida qof waliba aragtideeda uga dhergu uga bogto iyadoona laba isku cidhiidhiyin labana isku dhibin labana isku riixriixin ayaa ilaahay jalla wacalaa u arkaysaan aakhira oo si cad qof waliba uu ugu arkaya wey marka aragtida aragtida lagu shabahayaa ee cidda la arkaayo cidda la arkaayo lagu shabihi maayo sidaa awgeed baa kaafkaasi waa litashbiih laakiin ru'yadii baa la geliyey kamaa tarawna baa la yidhi sooma aragti kal qamari lama odhan kamaa tarawna baa rasuulku yihi sal allahu alay wasalam aragtidii baa la geliyey marka aragtida aragtida lagu shabbahaya saa awgeed baa sheekhu uhi wahaadaakani tashbiihun waa shabihid liru'yati aragtida lagu shabahayo biru'yati aragtida aragtida dayaxa lagu shabahaya aragtida ilaahay jala wacala laa lilmar'iyi bilmar'iy ka la arkaayo ka la arkaayo lagu shabihi maayo dayixii ee ilaahay lagu shabihi maayo fain allaha tacaala maxaa yeele ilaahay isagaa sarreeya laa shabiiha lahu cid maaragtay lamidi ma jirto walaa nadiira cid lamidina ma jirto cid shabahdaa ma jirto cid lamidina ma jirto lagama yaabana adiladeedana waynagii soo arag waxaa u daliila laysa ka milihi shayn wahuwa samiicu lcaliim falaa tadribuu lilahi lamhaal walam yakun lahu kufuwan axad falaa tajcaluu lilahi andaadan walam yakun lahu kufuwan axad nusuusta noocaasa u daliila hal taclamu lahu samiya ha yeeshe eh marka aragtida ilaahay jala wacalaa aragtida dayaxa iyo cadceedda lagu shabahay waxa ku sugan bay ahlulcilmigu idhaahdeen laba qariinaa ku sugan laba qariino ayaa ku sugan qariinada koobaad waxa ay markaa tilmaamaysaa in ilaahay indhaha lagu arkayo indhaha lagu arkaya ma fahantay ilaahay jala wacalaa indhaha ayaa lagu arkaya waayo dayax iyo cadceedda dee indhaha lagu arka taasina waxay meesha ka saaraysaa kuwa yidhi nadarkani nadarulbasar maahe waa nadarulbasiira yani waxa weeye aragtidii indhaha maahe waa aragtidii qalbiga oo qalbigaa laga arkaya laga ogaanaya waa baail taasi qariinada labaad ee ku sugani waxay tahay ilaahay jala wacalaa waa la arkayaa isagoo addoomihiisa ka sarreeya oo ilaahay mar walba sarrayn buu ku sifaysan yahay baynu nidhi marka ay addoomihiisu ilaahay arkayaan jala wacala wuu ka sarreeyaa sida dayaxa iyo cadceeddaba aynu aragnay iyagoo inaga sarreeya soo maha iyagoo inaga sarreeya in aragna soo maha ilaahayna jala wacalaa isagoo ka sarreeya addoomihiisa ayay arkayaan axaadiidta ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidkii saxiixa ku yaalee rasuulku lahaa wma bayna alqowmi wa bayna an yarow rabbahum tabaaraka wa tacaala ilaa ridaau lkibriyaai calaa wajhi fi jannati cadnin xadiidkaasaa waxa weeyaan markaa ka mid a waa tahay markuu sheekhu yidhi wlmu'minuuna yarowna rabbahum fi laakhira dadka mu'miniintaa buu ku gaar yeelo mu'miniintaa arkaaya gaaladu iyagu waxa weeyaan markaa ma arkayaan ilaahay jala wacala qiyaamaha miyay ku arkayaan mise ku arki maayaan khilaafa masaladaa ku jira waxaad moodaa sida aayaddani ay tusayso inaanay qiyaamaha iyo jannada dee qiyaamaha ku arkahayn macaal janna ilanuma gelayaan waxaa kaloo aynu kusii daraynaa intaynaan aqwaasha ahlulbidaca iyo jawaabtooda u gudbin ficilka nadara bida nadara bida marka la akhriyo mar wuxuu ku gudbaa ilaa marna wuxuu ku gudbaa fii marna xarafba kuma gudbo ee iskiibuu waxa weeye u gudbaa waayahay marka uu ku gudbo fii macnihiisu wuxuu noqonayaa atafakur walictibaar in shayga laga fikiro wax lagu qaato awalam yanduruu في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله haduu nadara ama yanduru bida ku gudbo fii macnihiisu wuxuu noqonayaa tafakuru walictibaar in shaygii laga fikiro wax lagu cibro qaato waay haddii uu ku gudbo ilaa ilaa haddii uu ku gudbana macnihiisu wuxuu noqonayaa annadaru bilbaasira indhaha in wax lagu eeguu noqonaya sida ilaahay uhi unduruu ilaa amarihi idaa amara wayanci unduruu ilaa amarihi idaa amar eega midhihiisa dhirta iyo waxyaabaha kala duwana ilaahay abuuray marka uu midhaysto ee uu soo tuuro unduruu ilaa amarihi ka fikira maaha macnaheedu sugana maahee macnaheedu waxa weeye waa waa eega indhaa ku eega weeye marka nadara hadduu ilaah ku gudbo macnihiisu inuu saa yahay baad ogaanaysa haddii uu sidiisa u tallaabo ilaa iyo fi midnaba aanu ku gudbin ka waran hadduu sidiisa u gudbo macnihiisu wuxuu noqonayaa atawaquf walintidaar buu noqonaya atawaqufu walintidaar shaygii macnihii waxa weeye in loo joogsado oo la sugo ayuu noqonaya atawaqufu walintidaar ayuu macnihiisu noqonaya yowma yaquulu ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم للذين آمنوا انظرونا انظرونا واحد معنى هيدو يا انظروا إما كوا فعل أمر النظر لك كان يسمى انظرونا سيدي دا أيه يتلوضي مفعول كان يقول تلوضي إلا إيو في من نبكم أي تلابي سمى معنى هيدو حن نقول أن السوق انظرونا أن السوق بين غنس na soo eegana maaha naga fikrana maaha de sooma waana suga sidaa awgeed baa imaka aayaddan sheekhu uu soo deliishaday ilaa rabbihaa naadira uu yihi nadarkii muxuu ku gudbay ya ilaa buu ku gudbay soo maaha sidaa awgeed waa annadaru bilbaasira indhaha in wax lagu eego wey waayahay taasi ayaa lagu buriyey ahlulbidacu waxyaabaha ay sheegeen oo aayaddan oo kale wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira waxay yidhaahdaan iyagu ilaadu halkan maba aha bay yidhaahdeen xarafe waaba isam ya oo aalaa mufradkeedii weeye aalaa allaahi soo qur-aanku waydaan arag waa nicmooyinka ilaahay mufradkuna wuxuu noqonayaa ilan soo maa aalaa waa ilan dee mufradki naadirana waa muntaira bay dhahaan macnaheedu muntaira macnuhu wuxuu noqonayaa bay dhahan markaa ilaa rabbihaa naaira yani nicmada rabbigeed ayay naadiratun ay muntadiratun sugaysaa bay dhahan wejiyaa maalintaa iftiimaya oo waxay la iftiimayaa nicmada rabbigeed bay sugaysaa ya ilaahay bay arkayaan meesha kuma jirta bay le waa kuwa diidan magaranaysa waxaa lagaga jawaabay o ilaa haddii ay noqon lahayd isam dee sidaa looma qoreenba sidaa imika u qoran tahay looma qoreen ee ilan markay isamka tahay sida loo qoro waa la yaqaanaa ya looma qoreen dee laam alif baa loo qoraa soo maha ilan waa taa ta kale waxaa lagu yidhi waxa weeye haddii ay maaragtay sugayso oo weli aanay nicmadii ilaahay helinba oo ay sugis ku jirto maxay waxa weeye la iftiimaysaa macnaha taa diidaya shaksi aan weli nicmadii la sugin la kulmin oo uu sugayaa in la yidhaha wejigiisaa iftiimaya maya ta saddexaad waxaa fasiraysa nusuusta kale faraha badan ee qur-aan iyo xadiid bale sheegaysa muminiintu inay rabbigood jala wacala arkayaan taasina taa weeye waxaynu intaasii raacinaynaa ikhwaani ahlu sunnuhu ilaahay jala wacala aragtidiisa saasay u rumaysan yihin amaa qolyahan la yidhaahdo marka ahlulbidac in badan oo ka midii way diidan yihiin aragtida ilaahay jala wacala waxa diidan qolyaha la yidhaahdo ashaacirada oo kale sibay u diidan yihiin si way u sugayaanoo waa la arkayaa bay odhanayaan badidoodu laakiin haddana sida ahlu sunnahoo kale u sugi maayaane waxay odhanayaan yuraa laa fii jiha waa la arkayaa isagoon jihaba jirin yuraa laa fii jiha meelaha in badan waad ku arki doonta waxaa lagu yidhi dee taasi macquulba maaha cid la arkayoon dhinaca la dhinacu xigaaba aanay jirin macuul maaha baa lagu waa ajiib waxa caliilaba maaha taana waxaa ku kalifay lianna culuwiga ilaahay bay diidan yihin jala wacala waxaa markaa lagu yidhi waxaa ka dhalanaysa taa qofku inuu gidigii wada indha noqdo kor iyo kale inuu wada indha noqdo meel walba wax ka arko ayaa ka dhalanaysa taasina suuragal maaha sidaa awgeed baa markii muctasilada qudheedu ay radiyeen ay yidhahdeen waar tanaaqud baa ku dhacdeene ama sida nimankaa saani u wada suga ama sida iyada saani u wada diida ayaa iyaga qudhoodu way kala hadleen oo qaar baax bay yidhaahdeen oo qaar baa xataa qowlkii muctasilada u noqday oo yidhi waa niyo aragti indhay ma jirta waa qalbigaa laga ogaanaya un macnuhu weeyaan soo ma aragtid waxa kaloo diidan oo si toosaba u diidan jahmiye muctasilada nimanka laydhaa oo waxay leeyihin lagama yaabana ilaahay la arki maayo laa fi dunya walaa fi laakhira adduun iyo aakhira midnaba ilaahay jala wacala lagu arki maayo maxay deliishadeen waxay deliishadeen aayadda qur-aanka ah ee suuratulacraaf ku soo aroortay ee ilaahay uu kaga warramay nebi muuse calayhi salaam inuu yidhi qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakan wakhara muusa saciqa falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka waana awalu lmuminiin aayaddu waxay tilmaamaysaa nebi muuse calayhi salaam wuxuu la ahaa kii ilaahay la hadli jiray jala wacalaa si toosuu ilaahay ula hadli jiray markaasuu doonay jeclaysa aragtida ilaahay jala wacala wuxuu ihi ilaahay oo iskai tus aan ku arkayn ilaahay wuxuu ku ihi lan taraanii i arki maysid lan taraanii ima arkaysid waxay idhaahdeen lan taraanidaasi macnaheedu waxa weeye weligay i arki maysid oo laymaba arkayo lantuna tabiid bay faa'idaynaysaa bay idhahdeen macnii weligaa i arki maysid marka waxay tusaysaa bay idhahdeen lan taraanii hadalkaa ilaahay uu ugu jawaabay nebi muuse calayhi salaam inaan ilaahay jala wacalaa marnaba la arkayn laa fi dunya walaa fi laakhira soo ma aragtid wadaadkii la odhan jiray zamakshari abulqasim maxmuud baa magaciisa la odhan jiray maxamuud bay isku magac ahaayeen wuxuu ahaa nin luqawiya oo aada luuqada waxa weeye ugu tabaxuray buu ahaa laakiin muctazili buu ahaa bidcoolo weynaaday ah ya marka wuxuu ihi lantaasi ta'biid bay faa'iidaynaysaa buu ihi kifaayaha waa ka ku idhaahda waa lan waayahay wanafyu bilan lita'biidin zacmu abi qaasimhi maxmuudi hadal noocaasuu kifaayada ku idhaahdaa doctor xarbi marka calaa kulli xaal sidaasi ayay sheegeen oo halkaasay mariyeen waxay idhahdeen aayaddaasaa u daliila ahlu sunnu way ka jawaabeen oo jawaabo fara badan bay kaga jawaabeen waxaan ad ka heli kartaa badidooda sharxu taxaawiya ayaad ka heli kartaa haddii aad haysato libni abilciz si fiican buu waxa weeye usoo khulaasaynayaa kadalika kutubta kale ahlulcilmigana waad ka heli kartaa sida kutubta sheekh islaam iyo waxa weeye ibnulqayim iyo kitaabka fatxu rabi lcibaad qudhiisu jawaabaha in badanoo ka mid ah uu soo khulaasaynaya waa hore ayaan anigu jawaabaha bar ka mid ah ilaa lix ka mid ah ama toddoba ka mid ah ayaan ka qoray sharaxa taxaawiyaha marka aan isku dayo inaan idiin soo khulaaseeyo si akhriskiisu idinku fududaado waxaa lagaga jawaabay marka hore nebi muuse calayhi salaam oo ululcasmiga ku jiray rususha ugu fadliga badan ilaahay kuu la hadlayna waxa weeye ahaa ee ilaahay la hadalkiisa ku gaar yeelay suuragal kama aha lagamana malaysan karo waxaan ilaahay ku bannaanayn oo maxaal ah oo aan suuragalba ahayn inuu ilaahay jala wacalaa weydiisto lagama malaysan karo lagama yaabana haddii ilaahay uu ahaan lahaa midaan laba arkayn adduun iyo aakhira midnaba oo arrintaasi ay tahay mid maxaal oo mustaxiil ah suuragal may ahaatee nebi muuse calayhi salaam ilaahay inuu weydiisto mar hadduu weydiistay in la arki kara ilaahay jala wacalaa ayay taasi tusinaysa jawaabta labaad ilaahay jala wacalaa su-aashii uu nebi muuse taa weydiistay kuma qabsan oo ilaahay ma odhan shay qaladaadi weydiisa ee ilaahay u toobadkeenoo ka noqo ilaahay ma odhan jala wacala haddii ay qalad ahaan laydna ilaahay wuu ku qabsan laha uu u caddayn laha soo ma aragtid mar haddii ilaahay aanu ku qabsan arrintaas inaanay qalad ahayn bay tusaysa oo ilaahay nebi nuuxba calayhi salaam markuu ilaahay weydiistay inankiisii inuu badbaadiyo waa kii ilaahay ku qabsaday oo muxuu idhi rabbi ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq wa anta arxam araaximiin ilaahay jala wacalaa muxuu yidhi yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalu غayru saalix falaa tasأl lima laysa laka bihi cilm ina yciduka an takuna min aljaahiliin soo maha waxaanaad cilmi u lahayn hay weydiin baa ilahay ku yidhi jalla wacala ma fahantahy hadda marka sidaa ilaahay nebi nuuxba uu su-aashaa ugu qabsaday ayaa hadday qalad ahaan layd ugu qabsan la mar haddii ilaahay aanu ku qabsanayn aanay qalad ahayn ayaa laga qaadanaya jawaabta saddexaad ilaahay ma odhan laa uraalayma arka uguma jawaabin sidaasoo kale ma odhan laa tajuusu ru'yatii in lay arkaaba ma bannaano sidaasoo kale ma odhan lastu bimariyin mid la arki karaba ma ihi laymaba arki kara kuma odhan ee wuxuu hi lan taraani ima arkaysid ay fi dunyaa adduunyada iguma arki kartid oo awooduma lihid inaad aragtidayda adduunyada iskaga xijiso jawaabta afraad waxaa la odhanayaa ilaahay jala wacalaa wuxuu ku yihi walaakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani wuxuu ilaahay jala wacalaa nebi muuse ogeysiiyey buurtaasi iyadoo dhagaxo aad iyo aad u adag aragtidiisa waxa weeye inaanay iska xejinahayn waxaanu ihi buurtaasaan istusayaaye haddii ay adkaysato adna waad i arki hadday adkaysan weydana inaadaad adiguna aragtidayda iska xejinahayn adduunyada intaad joogto ayaad waxa weeye ogaan doonta buurtii ilaahay markii uu istusay weliba waxay culimmadu idhahdaan in yar buu iska tusay waa ti burburta gebidigada noqota nebi muusena waa kii markuu arrinkii arkay miir doorsoomay soo ma aragtid markii uu waxa weeyaan maaragtay soo miiraabayna waa kan la ilaahay oo adaan kuu toobadkeen marka ilaahay wuxuu taa ku ogeysiiyey haddii buurtu ay iska xejin weydo aragtida ilaahay jalla wacala nebi muuse oo dee waxa weeye bani aadama oo lafa iyo cad ka samaysan inaanu iska xejinahayn taasi waxay tilmaamaysaa ilaahayna nebi muuse markaa u sheegay inaanay dadku adduunyada intay joogaan aragtida ilaahay iska xejinayn oo aanay u adkaysan karahayn waay jawaabta shanaad waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen buurtu inay sugnaataa waa mid mumkina weeye mustaxiil ma aha oo aragtida ilaahay ay iska xejisaa aragtida nebi muuse uu arkayana ilaahay wuxuu ku xidhay buurtu inay sugnaato oo aragtida ilaahay ay iska xejiso marka shay mumkina lagu xidhay aragtida nebi muuse calayhi salaam mar haddii shay mumkina lagu xidhay aragtidiisuna waa mumkin weeye oo qaacidadu waxay tahay maa culliqa bimumkinin fahuwa mumkin shay mumkin oo suuragala wixii lagu xidhaa isna waa mumkin weeyi waayahay jawaabta lixaad waxay tahay ilaahay jalla wacalaa buurtii uu istusay sida aayadduba ay sheegayso haddii waxa weeye ay bannaanaatay ilaahay inuu buurta istuso buurtoo jamaadah oo thawaabiyo ciqaab midnaba aan lahayn sideebaa waxa weeye ay mumtanic u noqonaysaa mid aan suuragal ahayn sidee u noqonaysaa ilaahay jalla wacalaa inaanu istusin rusushiisi iyo ambiyadiisi iyo awliyadiisi iyo dadku jecel yahay inaanu aakhire iyo jannada isku tusini sideebay waxa weeyaan maaragtay mid aan suuragal ahayn oo mumtanica u noqonaysa macni waa suuragal waana mid dhacaysa mumtanicna ma aha weeye ha yeeshee nebi muuse calayhi salaam waxa weeye inuu maaragtay arko oo adduunyada ilaahay uu ku arko waxa maaragtay waxa weeye ka hor joogay dee aragtida ilaahay baanay dadku inta adduunyada joogaan iska xejinahayn amaa sheegashada zamakshari uu sheegtay iyo ciddii dariiqiisa martay lan inay ta'biid faa'iidaynayso taana laguma waafiqine waxaa la yidhi waa khaa waa qalad weeye lan ficilka lagu nafiyaa ta'biid macni weligiiba inuu shay manfiyahoo aan dhac ahan yahay ma faaideynaya mana tusaya baa lagu ihi lantu ficilka lagu nafiye xataa iyadoo abadan la raaciyey ayaanu tabiid faaideyn oo macnii waxa weeye weligii inuu soconaayo aanu faaideyn taana waxaa u daliila wuxuu gaalada ilaahay ka sheegay adduunyada intay joogaan walan yatamanawhu abadan walan yatamanawhu abadan geerida weligood ma tamanii doonaan walan yatamanawhu he abadan waa ficil lan lagu nafiye lan lagu nafiyey oo weliba abadan lasii raaciyey soo maha weligood geerida ma tamaniyi doonaan baa layidhi haddana waxaynu qur-aanka ku aragnay iyagoo tamaniyaya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk waxay ku dhawaaqeen maaligow liyaqdi calayna rabbuka rabbigaa hana dilo geeridiibay tamaniyayaan marka dee naarta lagu guro waxay leeyihiin inaanu dhimanaan noo dhaantay waxa weeye hana la dilo ya ilaahay waxa weeye noogu sheeg inuu na dila boonu dhimanno naartan iyo cadaabkaanu ku jira geeridaa noo dhaantay ma fahantay marka walan yatamanawhu abadan maxaa macnaheedu noqonaya adduunyada ayaanay gaaladu geerida ku tamaniyayn intay adduunyada joogaan noolyihin ma tamaniyaya laakiin aakhire markay noqotee naarta lagu guro dee waa kuwa tamaniyaya waxa markaa taasi ay noo cadaynaysaa lan ficilka lagu nafiya inaanu mid tabiid faa'idaynayo weligii iyo allihii sidaa maaragta meesha uga maqan aanu noqon ahayn baynu sheegaysa sidoo kale lanta waxa weeye waxa lagu nafiyey iyadoo la qayday oo wakti lagu xidhayna way soo aroorto taasuna waxay sheegaysaa tabiid inaanay faa'iidaynahay sidaa awgeed baa ibnu maalik sidaa ku sugan kitaabkiisa ashaafiyatu lkaafiya uu radiyey cidda tiri lantu tabiid bay faa'iidaysa oo wuxuu uhi waman ra'a nafya bilan mu'abadan faqawlu hurdud faqawla hurdud wa siwaahu facduda waman ra'a nafya bilan mu'abadan qofka waxaa lan lagu nafiyo muabad u arka mid weligiiba aan dhac ahayn fa qawla hurdud ay urdud qawlahu qowlkiisa radi buuhi qowlkiisa he radi wa siwaahu facduda wa siwaahu facduda qowlka ka soo kaa khilaafsan ee ka duwanna macnii xooji ee sheegaya lantu inaanay ta'biid faa'iideyn inta badan saasay usoo raraan laakiin alkaafiya ashaafiya waxaa ku taalla wakhilaafahu ucduda wakhilaafahu qowlka sidaa khilaafsanna ucduda xooji saasoo kale ibnu hishaam isaguna uu ku radiyey qowlka zamakshari iyo muctasilada sidaa ku sugan kitaabkiisa la dhaha awdaxu lmasaalik iyo meelahaasi waayahay marka taana saasaa lagaga jawaabay aayadda labaad ee ay soo daliishadeen waxa weeye intaynaan aayaddaa ka bixin waxaa la yidhi aayaddu kumaba tusayso in ilaahay jala wacalaa aan la arkahayne waxayna tusaysaa adduunyaduun ilaahay inaan lagu arkahayn mar haddii adduunyaduun aan lagu arkayna aakhire waa lagu arkaya marka aayadda ilaahay in aakhire lagu arkayaaba laga qaadanayaabaa la yidhi ee xaggeed noo leedahay ina tusi maysa aragtida ilaahay aayadda labaad ay deliishadeen waxa weeye aayadda suuratulancaam ku jirta ilaahay yidhi jala wacalaa laa tudrikuhu labsaaru laa tudrikuhu ilaahay koobi mayso aragti ku koobi mayso alabsaaru indhuhu aragti ku koobi maaya ma garatay markaa laa tudrikuhudaasay ku fasireen ay laa taraahu laa tudrikuhu labsaaru ay laa taraahu labsaar indhuhuba ma arkaan ilaahay jala wacala indhuhuba ma arkaan baa ayaa la yidhi xaggeed adugu ka leeda waa la arkaya bu kuli haddaanad markaa jawaabta waxba ka fahamsanayn iyo cilmiga dee cagtaa dhulka lagugu dhufto waad aamusta soo maaha lakiin haddaad jawaabaha fahansan tahay ee sida ahlucilmigu uga jawaabin baad uga jawaabaysa jawaabtu waxay tahay laa tudrikuhu labsaaru waxay ku fasireen salafku saddex tafsiir mid bay ku fasireen tafsiirka koowaad waa in la idhaahdo laa tudrikuhu labsaaru ay laa taraahu labsaaru fi dunya indhuhu ma arkayaan adduunyada inta la joogo wahaadaa saxiix kaasina sax weeye oo ilaahay jala wacala saynu sheegi doonno adduunyada laguma arko tafsiirka labaad laa tudrikuhu labsaaru ay absaarulkufaari indhaha gaaladu ilaahay ma arkayso sida aayadda aynu ku soo marray kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun tafsiirka saddexaad laa tudrikuhu labsaaru ay laa tuxiitu bihi labsaar indhuhu waxa weeyaan maaragta ma koobayaan oo aragti ku koobi maayaan indhuhu way arkayaan laakiin aragti ku koobi maayaan tafsiirkaasina waa tafsiir qawiya waa kaad moodda inuu ugu qawisan yahy marka waxay idhaahdeen ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ahlu sunnaha ahi meesha waxa la nafiyey alidraak laru'ya aragti lama nafiyin ee ru'ya la nafiyey ru'yada iyo idraagana farqi baa udhaxeeya oo ru'yadu waa aragti shaygii la arko idraakna waa shaygii inta la arko in la koobo aragti lagu koobo wey soo ma aragtid markaa shayga la nafiyey ma aha aragtide waa idraag in aragti lagu koobo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay indhuhu aragti ku koobi maayaan sida aynaan ilaahay cilmi ugu koobahayn wax waynu ka naqaanaa ilaahay soo maah laakiin cilmi ku koobi mayno walaa yuxiituuna bihi cilma sidaasoo kale ayaa muminiintu aakhire ilaahay u arkayaan laakiin aragti aanay he ugu koobahayn macnuu waa saasay dhahdeen sidaa awgeed baa nabi muuse calayhi salaam iyo asxaabtiisii markii fircoon iyo intii wata ay ku soo dhowaadeen ilaahay muxuu ihi falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun labadii col markay sarkeen ayaa asxaabu muusa waxay dhahan waa layna hayaa maanta inaa lamudrakuun xaggana badii baa dee ka soo xigtay xaggana ciidankii baa ka soo galay qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin maya laynama haya buuri rabbigay baa ila jiro waxa weeye hanuunin doona soo ma aragtid waxaa la isweydiinayaa muxuu nebi muuse nafiyey calayhi salaam waxaanuu leeya maya waa maxay waxaanuu nafiyaya ya ma aragtida maya waabay sarkeenba ilaahay baa sheegay inay labada ciidani sarkeen falamaa taraa aljamcaani ishaa la ysku dhuftay soo maaha aragtidaasi maynaan ma aragna dee maaha macnuhu oo aragtidaasi waaba xaasiloo taa la nafiin maayo ee waxaa la nafyinaya waa maxay waa idraaga laynama hayo gacantana laynagu dhigi maayo aynu isba aragne laakiin ilaahay bay inaga badbaadinayo cadowgaasi inayna qabtaan oo gacanta inagu dhigaan lagama yaabana madarag waxa weeye hunaaka farqun bayna alru'yati waalidraak oo alidraaku akhasu min alru'ya idraaga ayaa ka khaasaysan ru'yada sidaa awgeed baa waxaa lagu yidhi imaa aayadda waxaa looga jeedaa ilaahay adduunyada lagu arkahayn ama waxaa looga jeedaa gaaladaan arkahayn ama kaba kaale waxaa looga jeedaa waa la arkayaa laakiin aragti lagu koobi maayo saasaa looga jeeda waayahay sidaas ayaa looga jeeda taasina waa jawaab weeye masalada markaa ikhwaani ru'yadu waa wax iska hadal badan waxyaaba fara badan baana ku soo aroora mualifaad qaaraa jira ahlu sunnati waljamaacana way isku waafaqsan yihiin sidaa aynu sharaxaynay adduunyada ilaahay jala wacalaa inaan lagu arkahayn waxaa rasuulka ka soo arooray sal اllahu alay waslam xadiis saxiixa ku yaala tacalamuu anahu lan yaraa axadu minkum rabbahu xataa yamuut aw kama qaala calayhi الsalaau wasalaam ogaadoo barta cid idinka midi axad idinka midi inaanu rabbigii arkahayn ilaa uu dhintabaa rasuulku yihi sal اllah alay wasalam adduunyada ilaahay laguma arko lagama yaabana macnii qofku isagoo soo jeeda inuu arkaa lagama yaabana suuragal maaha waayo aragtida ilaahay jala wacalaa adduunyada inta la joogo la iska xejin maayo laakiin aakhira ilaahay dadka awood buu siinaya aragtida ilaahay jala wacalaa ay iskaga xejiyaan waxaa la ysku khilaafay unoo khilaaf la soo raray rasuulkeennu sala allahu alayhi wasalam leylat lisra walmicraaj ilaahay ma arkay mise mu arag faman yujiibu calaa hada suaal ya ikhwaan yaa ka jawaabaya su-aasha rasuulkeenu habeenkaa ilaahay ma arka si toosa ma arka mise ma arag man yujiibu calaa hada suaal fadal lam yarahu ma arag maxaa u daliila wa garta jibriil baa u kala qaadayay aye oo habeenkaa salaadaha lagu soo faral yeelay waa su-aal kale ma biwaasitati jibriil baa salaadaha loogu faral yeelay mise biduuni waasitati jibriil la la biduuni waasitati jibriil baa ilaahay jala wacalaa salaadaha ugu faral yeelay jibriille markii dambe u yimi kolkaasu he kolkaasu waxa wey tujiye salaadaha waktiyadoodii u baray aya calaa kuli xaal ma arag rasuulkeenu sal allahu alayh wasalam waa xadiis saxiixa muslimka ku yaala min xadiidi abi dar waxaa ku soo arooray inuu yihi rasuulkaan weydiiyey hal ra'ayta rabbak qaala ra'aytu nuuran maya nuur baan arkay buu ihi ilaahay ma arag ee nuur baan arkay riwaayad kale waxay sheegaysaa nuurun ana araah waa nuure sidee baanu arki karaa waxaa markaa ahlulcilmigu ay ku macneeyeen xadiidta ama labadaa riwaayadood in macnuhu uu yahay rasuulku sal allahu alay wasalam habeenkaa inaanu ilaahay toosoo arage uu arkay xijaabkiisa ka sokeeya nuurka ah waayo ilaahay xijaab baa ka sokeeya xijaabkaasina waa nuur sida xadiidkii kale abi muusa alashcari uu warinaya saxiixa muslimka uu tilmaamayey xijaabuhu nuuru low kashafahu laaxraqat subaxaatu wajhi ma ntahaa ilayhi basaruhu min khalqi marka waxaa lagu xambaarayaa xijaabkaa inuu arkay laakiin ilaahay jala wacalaa ma arag ya waayahay saxaabadana dadka qaar khilaaf bay sheegeen laakiin saxaabadu iskumay khilaafsanayn bale way isku waafaqsanaayeen inaanu rasuulku sala allahu alay waslam ilaahay arag way isku waafaqsanaayeen itifaaqaa dadka soo rarayna waxaa ka mid ah alimaam cuhmaan ibnu saciid addaarimi kitaabkiisa araddu cala aljamiya waa ka kusoo raraya shaari- shaarixu taxaawiya qudhiisuna waa ka u nisbaynaya waad ka eegi kartaa ibnu cabbaas ayaa riwaayado kala duwan laga soo wariyey oo waxaa laga soo wariyey ra'aahu bifu'aadihi maratayn ra'aahu bicaynayhi ama bicaynihina waa laga soo wariyey ra'aahuna waa laga soo wariyey oon fuaad iyo cayn midnaba lagu qaydo wuu arkay keliya riwaayaadka ibnu cabaas ka soo arooray sida sheekh islaam ibnu taymiya uu tilmaamay raxmat ullaahi caleyhi kayrkiina uu tilmaamay waxaa sugan riwaayaadka mulaqa ra'aahu u arkay rasuulku rabbigii u arkay iyo riwaayaadka sheegaya ra'aahu bifu'aadihi qalbiguu ka arkay ee indhaa kamu arag sooma aragtid laakiin riwaayaadka sheegaya indhuhuu ka arkay ma sugna ee waa daciif bay dhahay sanadkoodu hee ma sugna riwaayadaasi mulaqa ah ee sii daysanee u arkay una kuwa muqayidka ah ee saxiixa qalbigu ka arkay baa lagu xambaaraya ya marka calaa kulli xaal ibnu cabaas kamay sugnaanin riwaayad sheegaysa inuu yihi ilaahay rasuulku indhihiisu ilaahay ku arkay jala wacala kamay sugnaanin sidaa awgeed baa qowlka ibnu cabaas wuxuu waafaqsanyay qowlka saxaabada kale sida saxiixa ku sugan caaisha markii la weydiiyey ee lagu yihi ka waran hal ra'aa muxamedun rabbahu waa tii lahayd laqad qafa shacri mima qulta sooma aragtid ee weliba sheegaysa qofka kuu sheega inuu muxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii arkay faqad kadab been buu sheega waa tii lahayd sida saxiixa ku sugan marka calaa kulli xaal saxaabadu way ku ijmaacsanaayeen inaanu macal rasuulku sala allahu alay wasalama rabbigii arag oo adduunyada aanu ku arag nebi muuse oo ilaahay si toosa ula hadli jirayna waa kaa ilahay yidhi jalla wacalaa lan taraani ay fi dunya adduunyada igu arki mayso waayahay sidaa awgeed baa nimanka suufiyada ee yidhaahda macaal adduunyada ilaahay lagu arkaya ayaa taasi radin ku tahay qowlkoodu waa baail wey oo iyagu waxay dhahaa aakhiraad ka hadlaysaaye macaal adduunyadaanu ilaahay aragnaa ma fahamte oo ilaahay xijaabku marka alla markaanu u baahanno xijaabku isaga kaayaa faydaayo kolkaasaanu si toosa ula hadalaa si toosa u aragna waxaa laga yaabaa hadday run sheegayaan inuu shaydaan istusay oo uu xijaabka isaga fayday oo jahliga ay ku sugan yihiin darteed iyo lunsanaantay ku sugan yihiin darteed uu yihi ilaahay baanay oo intuu la hadlay uu ilaahay isaga dhigay iyaguna ilaahay mooday ilaaha xaqa inaan adduunyada lagu arkahayn bay jahli kaga sugan yihin oona garanay islaantii raabica alcadawiya waa tii lahayd markay ka sheekaynaysa arrimaha ah wa ama aladii anta lahu ahlun fakashfuka liya alxijaaba xataa araaka kaad ehelka u tahay waxa weeye xamdiga iyo waxyaaba noocaasay sheegaysa waa isfaydista alxijaabka isaga kay faydayso xataa araaka ilaan ku arkayo waay suufiyo kaloo badanina saasay u sheegeen laakiin warkaasi waa war baatila weeye waxba kama jiraana khuraafaadka suufiyada ayay ka mid tahay aynu soo dulmarno qaala wuxuu ihi wlmuminuuna muminiintu yarawna rabbahum rabbigood way ku arkayaan fi laakhirati aakhiray ku arkayaan biabsaarihim indhahooday ku arkayaan wayazuuruunahu way soo booqanayaan xadiid baa ku soo arooray masaladaasi ziyaarada waxa weeye xadiidkana bacdu ahli lcilmi u quweeyeenoo waxay dhahan wa xasanu ligayrihi wayukalimuhum wayukalimuunahu wuu la hadlayaa iyaguna way la hadlayaan taasina waa mid sugan saynu horeba u soo maray waayahay qaala allahu tacaala alla wuxuuhi wujuuhun wejiye yowmaidin maalintaasi qiyaame naadiratun waa mid iftiimayso warwaraysa ilaa rabbiha naadiratun rabbigeed baana eegaysa ay tanduru ilaa rabbiha nadra wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi kalaa xaqan dhab ahaana inahum iyagu can rabbihim yowma rabbigood xaggiisa yowmaidin maalintaasi qiyaame lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo weeye falamaa xajaba markuu ilaahay ka xijaabay ulaaika kuwa hee ay can ru'yatihi aragtidiisa markuu ka xijaabay fii xaali sukhti markuu u cadhaysnaa dalla waxa arrinkaasi u tusiyey calaa ana almu'miniina in mu'miniintu yarawnahu ay arkayaan fii xaali ridaa markuu waxa weeye raallida ka yahay qiyaamahana way ku arkayaan jannadana way ku arkayaan waa ilaa haddii kaloo xaalku aanu sidaa ahaadeen oo aan sidaa markaa loo kala qaadeen oonay dadku u qaybsameen kuwa arkaya iyo kuwa aan arkahayn lam yakun baynahumaa farqun farqibadee uma dhaxeeyeen waqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sal allahu alayhi wasalam inakum idinku tarawna rabbakum rabbigiin waa arkaysaan kamaa tarawna saa u arkaysaan hada alqamara dayaxa laa tudaammuuna ama laa tadaammuuna ama laa tudaammuuna bitakfiifi iskuma cidhiidhiyeysaan ama isku dulmiyi maysaan fii ru'yati aragtidiisa xadiiun saxiixu weeye mutafaqu calayhi wahada kani tashbiihun u ekeysiin weeye liru'yati aragtida loo ekeysiiye biru'yati aragtida laa lilmar'iyi bilmar'iyi kala arkaayo kala arkaayo laguma shabihin faina allaha tacaala maxaa yeele ilaah isagaa sarreeya laa shabiiha lahu cid shabahda ma laha walaa nadiira cid u dhigantana ma laha cid u dhigantana ma laha
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online